الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رسuuل اللh صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه mا جهلنا وذkرنا منه mا نسينا bاab الحمل wuxuu baab yahay xamaalid ujraةn ujro darteed taasoo yatasadaqu bihaa uu sadaqaysanayo inuu qofku xamaalo say wax u soo galaan waxa soo galayna uu wax ka sadaqaysto buu baabi wاnnahyi wa baabunahyi shadiidi nahyi daranna waa u baab can tanqiisi اlmutasadiqi mid wax sadaqaysay nusqaamintiisa iyo liididdiisa iyo wax ka sheegiddiisa nahyi daran oo layska nahyinayo mid wax sadaqaystay in la liido biqaliilinna sadaqaystay ku xir wax yar sadaqaystay qof baa wax yar la baxay waxa yar muxuu ula baxay in la yidhaahdo dee hadduu santiyada haystay oo la baxay iyada ama wax kala baxay lama liidayo waxaan maxay tarayaan la dhihi maayo awooddiisii wixii ahayd ama uu heli karay ayuu la baxay xadaanaa abi xadiidu abi mascuud qaala wuxuu yidhi lamaa umirnaa markii nala amray bisadaqati sadaqada markii nala amray kunnaa waxaan ahay nataxaamal kuwa xamaala falamaa jaaa nataxaamal fajaaa abu caqiilin waaye fajaaa abu caqiilin abuu caqiil baa yimid binisfi saacin hal saac barkiis laba mud buu la yimid wjaءa insaanu insaan kalena wuxuu la yimid biakara minhu wax ka tiro badan oo adduunye ah oo sadaqo ah ayuu keena faqaala munaafiquuna baa waxay yidhaahdeen in allaha ilaahi laganiyu hodan buu ka yahay can sadaqati haada kan sadaqadiis ilahay hadda mxuu laba koon bu ku falaya bal hadda kan mxuu laba koonba kala baxa muxuu laba senti kala baxay hal senti muxuu kala baxay haddaadha hadba waxbaa jiree waxa weeye qofku wixii uu la baxayo oo sadaqaaya oo ilaahay dartiisii khayr weeyaan wax fiican in lala baxana waa fiicanta kii waxa yar la baxay waa ceebeeyeen munaafiqiin meel xun bay wax ka fiirshaan waa balaayo waa suus ku dhex jira muslimiinta waxay dhaheen wamaa facala haadaa alaakharu kan kalena xoolahan badan wax kale uma bixin ilaa riyaa'an ha lagaa sheego waa hantiin oo waa xoolo badan yahay oo waa gacan weyn yahay waa waxaan tirada badan kanna ula baxay bay dheheen labadii ninba waa ceebeeye ha lagaa sheegoba waxaan u yabohay dadku meelaha iyo marka laiskugu yimaado wax lagu uruurinayo wax laisweydiinayo aye intaasaan sheegay qofkaas hadduu qofku waxaa la rabaa ilahay darti u sheeg wax badanna sheeg waa sidii la rabay laakiin cidna lambar aysan gaari karin sheeg oo dadka istustus looma baahna fanasalad waxaa soo degtay aayaddan suuraddii hadde suuratu tooba magacyadeeda waxaa ka mid a suuratu lfaadixa suuradda fadeexadaysay kuwa xunxun oo dhan aladiina yelmizuuna almudawiciina min almuuminiina fi sadaqaati waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum munaafiqiintu waa kuwa ceebaynaya kuwa tabarucaya oo mu'miniinta ah sadaqada dhexdeeda way ku ceebaynayaan oo wax badan baxshay iyo waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwa aan heli karin ilaa awoodooda mooyaane waxay hayeen wax ka bixiyey labada waa ceebeeyeen alaaya marka yelmizuuna macnaha waa kuwa yaciibuna waa ceebaynayaan almudawiciina waa almutadawiciin sidaasa arrintuu socot ilaa juhdahum daadka jiimka la godo waa adaaqa waa awoodda jahdana waa la yidha jahdi oo la kor dhigo waa mashaqada iyo dhibaatada akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi tafsiir suuratu tooba baabu qowlihi aladiina yelmizuuna almudawiciin mudawiciin baabu fadli lmaniixati buu ufbaab yahay waay waxa weeyaan hasha irmaan midda caanaha leh in la ismaaliyo fadligeeda xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayه waslm qaalna wuxuu yihi nicma waxaa nicmo leh alla wanaagsan ah almaniixatu waaye hal alliqxatu oo ramag ah dhashay caanale adug waay waa xilli dhow bay dhashay horta ma aha waa waagii hore geel waayaa hore dhalay oo iska cashataba maahe waa xilli dhow waxa weeyaan waa kitaabku hadda markuu fasiraya wuxuu yidhi waa hasha daatu laman alqaribati alcahdi bilwilaada dhalideedu waa dhowda hal irmaanoo ramag ah haddaan dhahno asafiyu asafiyu iyaduna waa sifo kale taasoo caano badan alla fiicana al ramaga oo caano badan minxatan min jihate minxo ayayna u wanaag badanta hal taasaa u fiican ismaalin iyo waka washaatu baa ku xigta neef ariya asafi asafiyu iyaduna caanaha badan taasoo taqduu la soo jarmaadaysa biinaa'in weel hal gaawo ma dhahna wa taruuxu la caraabaysa biinaa'in hal gaawo waxa weeye galankii hore subaxiina waa haruub weyn baa laga lisayaa galabkiina ama maqribkii ama markii habeenkii la keenana waxa weeyaan hal kaloo dhiil baa laga lisayaa taasaa u fiican wey marka in la ismaaliyo waa la ismaalin jira xoolaha oo la isisiiyo la yidhaha warbartan adigu hashaan irmaan baan ku siiyey ama ridaan irmaan oo maalkaa baan ku siiyey qofkii lahaabaa ale laakiin hadhow wuu soo celinaya ayib taasi wa taas marka qofkaana laba gaawow laba haruun buu ka maalayaa keerna bixiyeyna labada gelinba ajarkeedubuu isna maalayaa kii neefka baxshay labadii gelinba sidiiba isna ajarkiibaa u socda أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب واي باب كان بلو فيرس باب مثل المنفق والبخيل بو بابي كان وحبحية إيه كان بخيل كا تصاله هذا حديث أبي هريرة حديث كان لما كيدين قري رضي الله عنه واللح بقول سماه قال وحير ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم nebi muxamed baa yeelay maalbakiili bakiilka tusaalihiisau yeelay iyo walmutasadiqi mid wax sadaqaysanaya tusaalahooda nebigu wuxuu ka yeelay ka maali rajulayni laba nin oo kale labadaa nin oo calayhimaa dushooda jubbataani laba jabbadood ay tahay oo min xadiidin bir ah jaakada birah ayay qabaan laba jubbadood bay qabaan waa jaakada birah waay taasoo qadid burat aydiihima gacnahoodii loo dhibgeliyey ilaa hudiyihima naasahood gacnaha meesha jubbadda la geliyo waxay ku dhegan tahay meeshan qofka xabadkiisa ee naasihiisa ah gacno dheerdheer oo wanaagsanoo waasaca ma leh iyo wataraaqihimaa kalxamahooda fajacala almutasadiqu wuxuu kii wax sadaqaysanaya wuxuu gudagalay kulamaa tasadaqa markuu sadaqayso bisadaqatinba inbasadat inay fidsamayso canhu xaggiisa jaakadii baa u ballaaranaysa awal laba jaakadood bay ku dhegan yihiin labadaa nin qabaan oo gaagaaban oo gacnihii wixii isku dhegdhegan yihiin oo silisiya ah biro ah isku marmaran kii sadaqada bixiyey markuu wax la baxaba silisisyadii iyo jaakadii baa waasacu noqonaysaa xataa takhshaa ilaa ay ka dabooshay anaamilahu xubnihiis waasac bay u noqotay waa u kala baxday waa u dheeraatay waayahay wa tacfuwa ilaa ay ka qarisay aharahu raadkiisina ay ka tirtidhay inta dheeraatay xataa raadkuu soconayey bay baabi'is wa jacala albakiilu bakiilkiina wuxuu gudagalay kulamaa hama markuu damco bisadaqatin sadaqo qalasad inay isku soo roordho isagii baan bixinayn way isku soo ordaysaa silsiladii baa isku soo ciriiryamaya wa akhadad waxay gudagelaysaa kullu xalqatin silis kasta bimakaaniha booskeedii maxay ka dhigan tahay wuxuu isdhahaya wax bixi hadhow isleeyahay maanta iska dhaaf maanta wax kaama baxaan iska hayso xogaagaad aleele hebel wax sii waa hadhow isleeyahay maya iska daa mar kale ha noqoto aleele meel heblo wax ka caawi maya waa waxa kuugu jira meesha maba badnee bal u kaadi marka so isaga niyadiisii ma ciriiriyin jaakadii inay saa ugu soo dhegaysay ka mid bay ka dhiganta kusoo ciriiryamaysa qaala abu hureyra wuxuu yidhi fa ana anigu ra'aytu rasuulallaahi baan arkay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalow falayo qowlka waa lagu idlaaqaa ficilka biisbacihi fartiisa isagoo nebigu falaya hakadaa sidaas sidee fii jaybihi meesha kuleetigiisa waay falow ra'aytahu haddaad arki lahayd yuwasicuhaa isagoo waasicinaya raba inuu waasiciyo oo walaa tattasacu aysan u waasicoobeyn mithaalkiiba macnaha nebigu qadaray saasa iskugu soo dhegaysaa haddaad damacdo inaad waasiciso ma waasicoobayso وأخرجه البخاري في كتاب اللباس باب جيب القميص ومن عند الصدر وغيره واي مركا أرنتاس وتاس مركا هدا أركل هد فلو رأيته يوسعها ولا تت ولا تتوسع هي لو جوابتد لو لو جوابتد waa laan baa la geshaa ama ha ka muuqato ama hala keenay marka qoladii naxwaha ku gabayda waxay dhahayd low jawaabteed loo hortila laa loo hortila laam low jawaabteed loo hortila waxaa loo hortila yahay laam marka waxa weeyaan usoo qadaro la tacajabta waad yaabi lahayd haddaa arki lahayd akhrajahu lbukhaariy baabu hubuuti ajri اlmutasadiqi midka wax sadaqaysa ajarkiisa sugidiisa oo baabi wain waqacat isadaqatu sadaqadu haba ku dhacdo hadday rabto fii yadi kayri ahlihaa sadaqada ehelkeeda kuwii aha kuwa aan ahayn qofku waxbuu la baxa wuxuu islaa cid ehel u ah sii laakiin waxay kaga dhacday cid aan ehel u ahayn bay kaga dhacday markaa maxay noqotay isaga ajarkii waa u sugan yahay hubuut hubuut اajri اlmutasadiq kii wax sadaqaystay ajarkiisii waa hubuut waa u sugan yahi hadday doonto sadaqadii cid aan ahlu sadaqa ahayn bay kaga dhacday xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala ne wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi dadkii hormay ah laa tasadaqanna sadaqaysteen oo sadaqaysteen bisadaqatin sadaqo sadaqa ah bisadaqatin iskama aha sadaqo booskeedii dhacda oo meeshii la rabay ku aada ballan waxaan ku qaaday inaan la baxo fakharaja bisadaqatii buu la baxay fawadacahaa wuxuu dejiyey fii yaddi saariqin tuug gacantiisa hadduu sadaqadii meelaha la soo baxay mid baa ka hor yimidoo warho buu yidhi sadaqada bise ilaa ninku waa tuug sadaqada uu dhiibay isagu ma oga ciddou la rabayna ma aha ilaa sadaqa mowqiceeda dhacday buu rabay faasbaxuu dadku waa waa berisan yataxadauuna iyagoo ku sheekaysanaya subxii tusudiqa waa la sadaqaystay xalay calaa saariqin tuug baa wax la sii isagoo isagoo dee ninka xalay wax la baxay xalay ma maqasheen hebelkii tuugga ahaa nin baa xoolo siiyey baa meeshii ka yeedhay wuu isfahmay marka isagoo inuu yahay ninka wax baxshay ninka wax siiyena dhaartiisii inaysan u hirgelinoo nin aan mudnayn inuu wax siiyey faqaala wuxuu yidhi allaahuma allah ayow laka alxamdu allah ilaahayo adaa mahad leh waxaad mahad ku leedahay qadaridda hawshaa qadadhay laa tasadaqanna sadaqaysteen oo sadaqaysteen mar labaad bisadaqatin sadaqa mowqiceedii dhacday taas iga daayo ilaahu tan adaa qadaree sadaqo kalan ku celinaya oo ciddii loogu talagalay aan jeclaa inay mudan tahay aan siiyo waay fakharaja bisadaqati waa la soo baxay waxaa garanaysaa xilli habeena inay tahay fawadacaha wuxuu dejiyey fii yaday zaaniyatin gabar jirkeeda ka ganacsata wuu labada gacmood ka saara waa isagu hadda ma oga meelahaas mid iska warwareegaysa buu midhaa iska hor yimaadeenoo gacantuu ka geshay suu isri haweeneydan iyadaaba kafaadsan xilligan meesha marase baryada si ilaa waa qof si kale ah fa asbaxuu waa waabariseen dadkii yataxadauuna xaalay sheekaysanayaan maxaa la leeyahay sheekadii waa tan lagu sheekaysanayay tusudiqi ka bilaabanaysaa tusudiqa waa la sadaqaysay alleylata xalayto calaa zaaniyatin gabar zaaniyada gabdhaha sharaamiidda ay dhahaan balaayada ah mid ka mid a xalay xoole la siiyey abowkan wax siiyey ciduu wax siiyey miyuu waay markuu kuwaas caawinayo sheekaa waddankii gashay faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow laka alxamd ilaahayow mahad adaa le qadaray inaan taas wax siiyo hay waay allaahuma waay marka ilaah adaa mahadle calaa zaaniyatin macnaha tii horena calaa saariqin dee waa lagu dari jiray soo ma waaya inay taas ilaahayow de adaa hawshaas qadiray laa tasadaqanna sadaqayseen oo sadaqayseen mar saddexaad bisadaqatin sadaqo fakhraja bisadaqati buu la baxay fawadacahaa wuxuu dejiyey fii yaday qaniyin nin hodana labadii gacnood habeenkii saddexaad hadduu sadaqadii la soo baxay ninkii ugu taajirsanaa meesha oo aan dee isagu uba baahnayn uu xoolihii siiyey isagu ma oga saddexda midna waay waa meel amar ka socdo hawl baa soo socota faasbaxuu dadku waa waabarisanya taxadauuna xaalay sheekaysanaya maxay leeyihin tusudiqa waxaa lagu sadaqaysay calaa qaniyin xalay qofkii maaragtay qadaa heli karaa qada loogu dara dhahan soomaalidu ninaan xoolaba u baahnayn baaba xalay nin yidhi xoolaan siinaya ku sadaqaysta abooya masaakiinta muxuu siin waay faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow laka alxamdu mahad adaa iska leh calaa saariqin wa calaa zaaniyatin wa calaa qaniyin saddexdaa in sadaqadaydu gacantooda ku dhacdo ilaahayow adiga aad doonidaaday ku ahaatay ilaahayow adaa qadaray ama waxa weeyaan ilaahayow hawshaasaa dhacday kan hadda wuxuu ku fasirayaa tafsiir kaloo biiraadatii bay ku ahaatay laa biiraadatika fa ina iraadataka kullahaa jamiila doonidaadoo dhan ilaah waa wax wanaagsan saddexdaa qof baana wax siiyey fawtiya waa loo yimid ninkii manaan baa loogu yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii calaa saariqin tuugaa wax ku sadaqaysatay falacalahu waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu cafiif ka noqdo oo iska daayo can sariqati tuugnimadiis war sadaqadaada khayr bay la socday tuugga inuu tuugnimada iska daaya laga yaaba isdhaho war heedheh ilaa adaaba intaa dadka xadayee adoo aan waxadin xoola waa heli ka dhaah adoo xalay meel iska marayso xoola ninkuuma keenin tuugnimadaba iska daa tanba mana aadan xadin xoolana heshaya sadaqadaas sabab inay ugu noqoto kow waama zaaniyatu midda zaaniyadana falacallaha waxaa laga yaabaa an tastacifa iyaduna inay cafiif ka noqoto can zinahaa xumaheeda adoo aan xumo iyo zina iyo jirkaada ka ganacsan ilaa waxaan waxay uga ganacsanaysaa inay xoogaa qaadato ilaa xoole waa lagu siin kari maxaaba ku falaysaa qurunka iyana inay iska dayso waama alqaniyu ninka hodankaa falacalahu waxaa laga yaabaa yactabiru inuu fakero oo cibro qaato oo fa yunfiqo wax ka bixiyo mima acdaahu llahu ilahay wuxuu siiyey wareedha adoo hodanaaba xalay nin xoole ku siiyey oo adigaaba hodanoo waxaanu xoolaa haystee maa ku dayata adna wax la baxdi inuu isdhaho adigu maxaa kuu diidan inaa wax bixisid hodan adoo ah in maanta wax lagu siiyo yaa isaguna inuu hawshaa bilaabo ayaa laga yaabaa wey buu mudan yahay akhrajahu albukhaariyu fii kitaabi azakaat baabu idaa tasadaqa calaa qaniyin wahuwa laa yaclamu baabkaasu ku warsha baabu ajri اlkhaazini kaydhayaha ajarkiisa alamiini aaminka ajarka uu leeyahay wاlmarأati haweeneyda ajarkeeda idaa tasadaqad markay ka sadaqaysato min beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa hayra mufsidatin xaalay tahay mid sayr sayrayso fasahaadinaysa kayrkeed oo xoolaha ninka aan baabi'inan iyo reerka si tartiiba ay wax u bixiso waa biidnihina laakiin ay ku bixiso ninka idankiisa asariixi cad oo yidhaahdo reerkaa wixii loogu yimaado gabar yahay waa ka soori kadhaa shaah waa u karin kadhaa wax waa bixin kadhaa waa idinkaa hadda idan cad waa inay ninka kaashata ama idan cad kama haysatee biidnihi aw ilcurfiyi biidnihi ilcurfiyi idanka curfiga sida caadada ah reerkii loo yimaado biyo siiya in dee qofka biyo uu dadka siiyo ama shaah siiyo ama wax waxa curfigu ku dareeray in laysisiisiiyo hadday bixiso idan cadba yaysan hayne bacrada labadaba ajar bay leedahay ninkiina ajar buu leeyahay xadiidu abi muusa radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi alkhaasinu midka khaasinkaa waa kaydhayaha waa khasnajiga almuslimu muslimka alamiinu aaminka alladii kaasoo yunfiqu wax bixinaya yunfidu dheh fulinaya wixii la amray warubamaa qaala inuu yidhi waa la arkaya yucdii bixinaya maa umira bihi wixii la amray kaamilan xaal yahay isagoo dhammaystiran muwafaran la oofiyey dadka kanaa laga wada helayn qof baa kambanika leh shaqaalow leeyahy nin baa xisaabiyaha iyo waxbixiyaha iyo waxqoraha iyo waxba u yah ama nin baa dowlad xukumaha mushaarkii baa la bixinayaa shaqaalaha kuwa rayidka kuwa dawliga kuwa fulaanka waxaasa kala jira mogta waxa weeye shaqaalihii baa mushaarkii baa la siinaya dowladda mushaarki waa ka yimi haye ninkaan la yidhi maamul gaarsii wuxuu wixii u bixinayaa ama kii shirkadda jooga wuxuu u bixinayaa ama kii meeshaan waxbarashada maamulkeeda jooga wuxuu wax u bixinayaa qof kasta xaqiisa buu u dhiibaya calaa maa umira bihi wixii la amray kaamilan isagoo santi kala harin muwafaran xaal yahay mid la oofiye sidii ah isaga mayaa baxshay kii meesha u furnayd baa yidhi dadka intaas kii leeyihin kala siisii kana kii xukumay baa yidhi kala siisii isagu ma leh isagu ninkaanu ka hooseeyaa laanta waxbixinta u yahay ama qofka waxbixiyaha ah haye ayiban dayiban bihi nafsuhu xaal naftiisu dhiib ku tahay kee kan waxbixinaya oo la yidhi dadka wax kala siisii raalli buu ku yahay oo waxaa la amray inuu cid kasta waxeeda siiyo naftiisu waa ogosha oo fayadfacuhu u dhiibaya ila aladii midkii umira lahu loo amray cid kale siin mayo kii la yidhi siibuu siinaya waa ila aladii kii umira lahu isaga loo amray bihi shayga kaasaa wuxuu bixinayaa axadulmutasadiqayni laba wax sadaqaysatay midkood weeye kii xoolaha lahaa waa mid kan hawsha sidii la yidhi u maamul u maamulayna waa kii labaad waxaana isagu ma leh sidii buu laakiin wuxuu raacay khadawaadkii tilaabooyinka la yidhi wax ku bixi buu raaca khalaas ajarkii ninkii xoolaha baxshay sadaqaysay xoolaha oo kale adna waa la helisay laakiin maxaa badan war soddonkaa nin mushaarkaasi kiiba boqol dollar si ama kiiba laba boqol si haye boqol iyo sagaashan baan idiin soo diray toban tobana waxaa la ydinka jiray qoladii wax dirdiraysay iyo kii ma garanaysaa kaa iyo kiida fulaan iyo shaqaale hadday doonaan dukaan ha ka shaqeeyeen dukaan ka bilow ilaa meesha u sarreysa xafiiska u sarreeya tag haye wax saa loo soo kala jarayo baa waa khayaano weyn baa badan oo kii la siiyeen uusan raalli ka ahayn bes dadkaa waxaas qaata dhididkooda shaqaysay aan wixii la gaarsiinayn marka u dambaysa midba mid xafiisba xafiis qofba qof ba saas wuxu soo jaraya waa dadka qaarkiis waay waa arrin aan fiicnayn hadday qofku fiicnaadana waa tan ajarkiis waay dayiban bihi xaalow diib ku yahay nafsuhu naftiisu axadulmutasadiqayni tasniya hadiisaa loo akri akhrajahu lbukhaariy xadiidu caaishaa qaalad wuxuu tihi qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl nabig wuxuu yidhi idaa anfaqat ilmaratu haweentu markay bixiso min dacaami beytiha gurigeeda raashinkiisa wax ka bixiso hayra mufsidatin xaalay tahay mid wax fasahaadinaysa kayrkeed kaana lahaa isnad waxa raba inay waxna bixiso aysan waxnana fasahaadinayn kaana lahaa ajruhaa ajarkeeda u ahaaday bimaa anfaqad bisababi maa anfaqad waxay bixisay darteed ajar bay ka helaysaa walisawjiha ninkeedina waxaa u ahaaday ajruhu ajarkiisii bimaa kasaba bisababi maa kasaba wuxuu soo shaqeeyey darteed ilaa waxa ninbaa soo shaqeeyey xoogaa biilka looga keena hadday wax ka bixbixiso oo santiyaal doolaro iyo shilimaan iyo cunadii lafteedii iyo wixii maaragtay aan xadgudub ahayn kii soo shaqeeyena ajar tan bixisayna ajar masaakiintaas hadday doona guryaha kusoo garaacaya walilkhaazina khaazinkiina waxaa u ahaaday kii kaydhayaha ahaa midlu daalika kaasoo kale laa yanqusu bacduhum barkood nusqaamin mayo ajra bacdin barka kale ajarkiis shay-an waxba ka nusqaamin mayo markii islaanta wax la siiyo ninkii wax soo shaqeeyey wixiisa laga nusqaaminayo ajarkiisu waa kaamil iyada waa kaamil khaazinka waa kaamil kii meesha lahaa waa kaamil waka waaya ayb marka raashinka iyo wax bixbixi buu yihi idan cad ba haysataa amaba waa curfiga ku dareeray akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa tasuumu lmaratu haweentu ma soonto maxaa looga jeedaa yeysan soomin haweentu ma soonto yeysan soomin walxaal bacluhaa ninkeedii shaahidun uu joogo ilaa biidnihi idankiisa mooyaane iyadoo ninkeedii joogo waa inaysan soomin waa soonkee soonka sunnaha wixii faral ah kuma jiraan oo maaragtay wakhtigiisa ciriiri yahay ama ramadaan taagan oo kale taas waa waajibaad iyada ninkaba saaran waay wa bacluhaa shaahidu mhm. taasina wata marka ay xaadir wey shaahidun uu joogo macnaha ilaa haddii inuu u idno mooyaane ilaa biidnihi hadduu u idno xataa sunnaheedii waa sax weeye markaas waay xadiidu abi hurayra soo maha رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة هوينت markay bixiso min kasbi زawjiha ninkeeda kasabkiisa can غayri أmrihi amarkiisa la'aantiis calىa غayri أmrihi falahu waxaa u ahaaday isaga نisfa أjrihi أjarkiisa barkiisa waay oo xaggee bay ka bixisa xoolihii caruurta iyo martida ugu talagalay bay calaa gayri amrihi amar cad ma haysato bay bixisay gabadhaa markaa ninkii ajarka waa yaraaday falahu nisfa ajrihi maxaa yeelay waxaa meesha ka dhacay ay amrihi sariixi amar cad baysan haysan amar cad baysan haysan markaa amarka cad waa fiican yahay akhrajahu lbukhaari fi kitaabi nafaqaat baabu man buu baab yahay jamaca sadaqata sadaqada jamciyey waayo wa acmaalal biri biriga iyo wanaha samaha falaha samafalidda acmaasheed acmaalu biri xadiid lix boqol lix xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam qaalina wuxuu yidhi man anfaqa qofkii bixiya zawjayni laba shay fii sabiili illaahi ku bixiya ilahay waddadiisa laba unbuu baxsha ma laba dirhamba ma laba dinaarba ma laba waxay doonaan nuudiye waa la dhawaaqayaa min abwaabi اljannati jannada albaabadeeda xaggeeda laga dhawaaqayaa kaasaana looga yeeraya nuudiye isagii baa loo yeeri min abwaabi اljanna maxaa la dhihi yaa cabdallah ilaahay addoonkiisii haada khayru kani waa khayr waxaanu barwaaqaa adaa leh laba shay labo laba isku aadan bixi ha faman kaana qofkii ahaaday min ahli salaati salaada ehelkeeda duciya waxaa looga yeerayaa min baabi salaati baa looga yeerayaa qof salaada qofba isagoo cibaadadii lagu wada jiraa qofba shay ilahay u macaaninaya qofba aad u salaad badan min baabu salaad baa looga yeeraya waman kaana qofkii ahaaday min ahli ljihaadi jihaadka ehelkiisana duciyo waxaa looga yeerayaa min baabi ljihaadi baa looga yeeran waman kaana qofkii ahaaday min ahli siyaami soonka ehelkiisana duciyo waxaa looga yeerayaa min baabi rayaani albaabka laga wabxo ayaa looga yeerayaa marka laba sinfi ama laba shay isshabahaba qofkaan baxsha laba rati laba neefo laba halaad laba ariya laba dameer laba dirham laba doolar war waxba baxsha adigu si un laba iskugu aadana waaye kaasaa leeyaha haadaa khayrun khayru min alkhayraati wey tafdiil hadda loogama jeedo tanwiinta waa litacdiim khayr weyn weeye waxaan waman kaana qofkii ahaaday min ahli sadaqati waa maxalu shaahidka sadaqada ehelkeeda qofkii ahaadeena duciya waxaa looga yeerayaa min baabi sadaqati ciwaanka la soco tarjamada baabka baabu man jamaca sadaqata waa acmaalal biri sadaqadii iyo acmaal kaloo badan qof la yimid weeye waatan marka maxalushaahidka waa kanaa faqaala abuu bakr asidiiq radialla an wuxuu yidhi biabi anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday waq lagugu furto yaa rasuulallaahi maa calaa man qof dushi ma aha duciya looga yeeray min tilka alabwaabi albaabadaa mid ka mida qof looga yeeray dushiisa ma aha min daruuratin dhibaato albaabun janno haddii lagaaga yeero horta liibaantay kaas dhibi maba haysee fa hal yudcaa ma loo yeeraya axadun qof min tilka alabwaabi albaabka abaabadaa xaggooda kullihaa dhammaantood qof khayrkoo wada dhan wada badshay acmaalalbiri soo maha meesh kuma jirin khayraadkao dhan qof baxshay ma jiraa albaabkii soonka waa laga qaylinaya kaal kaal kaal albaabkii sadaqada kaale kaale albaabkii salaada albaabkii soonka mid kasta waa loo wada dhawaaqaya malaa'ig baa halkaa looga wada dhawaaqaya ilaa mid kasta waa soo badshay nabi alla horta kaasi ma jiraa bay yidhi meesha uu su-aasha ka keena arag sayidku waa nin weyn waay waayahay qaala nabi wuxuu yidhi nacam haa wa arjuu waxaana rajaynayaa an takuuna minhum inaa ka mid tahay inta albaaba kuwa looga dhawaaqayo war abubakarow war waagtan meeshaad war soogal war soogal war meel kasta abubakr hadda waa la yaqaanaa wax u badshay khayr waa la yaqaan waay allahu akbar akhrajahu الbukhaariي fii kitaabi som baabu الrayaan liلsaaimiin xadiiثu abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man anfaqa qofkii bixiya zawjayni laba sinfi fii sabiili اllaahi ilaahay waddadiisa ku bixiya dacaahu waxaa wacaysaa khasanat اljanna jannada khasanadeeda khasanajiyaasha jannada kuwa ka shaqeeya wey albaabkasa waxa weeye khazanatu kulli baabin marka khazanatu ljanna horta halkaas jannada khasanadeeda u yeeris kullu khazanati baabin albaabkasa khazanadiis baa wacayaan ayib waxay ka dhignayd khazanatu kulli baabin marka waa min almaqluub baa la yihah waa laisdaba marshi waa la garaabagediy maxay dhahayaan ey fulu macnayaal baa in baa ku jira hebelow fulaanow haluma kaala qaala abu bakr wuxuu yidhi yaa rasuul allah daaka kaasi alladii kii weeye laa laa tawaa laa tawaa calayhi kaa loo yeeray yaa oo isaga ah waa mid aan laa tawaa calayhi laa ba'sa calayhi wax dhibaysan dushiisa ahayn hadduu hadda albaabna ka galo midna ka tagee kaasi dhibba ma lehee kaas wax dhiba ma leh bu nebigu faqaala nebigu yidhi sal lla sl abubakar baa yidhi faqala nebigu wuxu yidhi sal lla ly slam innii la arju an takuuna minhu macnaha mid kulli mid looga wada yeeraya waa kuwaa loo yeeraya ku jir dhaale akhrajahu lbukhaariy baabulxadi buu baab yahay isku boorin cala alinfaaqi wax bixin iyo wa karaahiyat alixsaa'i haysashada karaahiyadeeda alixsaa waxa weeyaan ciriiriga karaahiyadiis ama manciga diididda karaahiyadeeda xadiiثa asmaa ana rasul اlah sal ly slam qaalana wuxuu yidhi anfiqii asmaay waxbix walaa tucsii ha mancin ha haysanin ha ku dhegin fayuxsiya allaahu ilaahay kaa manciyo calayka adigana haddaa waxbisa waxba helin haddaa laakiin ha ku dhegin adigana lagaa lagaaga dhigo lagaa manciyo walaa tuucii ha xirxiraninoo ha weelayn ha kaydsanin wixii inaad bixisida ahayd fa yuuciya allaahu calayka ilaahay adigana kaa kaydsadoo waxa weeyaan kaa joojiyo waay ama barakadiiba laga qaado akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi ilhiba baabu hibati lmar'ati ligayri zawjiha baabulxadi buu baab yahay boorin laisku boorinaya cala sadaqati sadaqadaa laisku boorinaya walow bilqaliili wax yaroo wax yaroo la sadaqaysaba allaha ka dhige ayb walaa tamtanic haka mancoomin min alqaliili wax yar inaad sadaqaysato lixtiqaari xaqiridiisa darteed inaasan waxaan xunka ah wax lama bixin karin alleelha iska daa yaysan kugu dhicin xadiiثu abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi yaa nisaء اlmuslimaat iyo yaa nisaa almuslimaat muslimaatu iyo muslimaati iyana markaas icraabaadkii o dhan hoos bu kaa qoraya gabdhahay dumarkii muslimaadkow haweenkii muslimka muslimaadka ahaayo laa taxqiranna yaysan xaqiranin oo yaraysanin jaaratun mid derisa lijaaratiha derisadeeda yaysan kala sheexin oo ka xaqiranin waa inay wax u hibayso walow firsani shaatin neef ariya neef ariya raafkiis ba allaha ka dhigay waay qanjaaful mayaa la dhihi jira neefka ariga labadan qooba maxaa hilibna male wax kale waxay ka dhiganta wax yarna allaha ka dhigay heblaayo ama reer waxaan uma geyn kadhaha isdhihin ha kolaa maraqa inta belisid maraq bilaa hiili ba usii dhiibto xoogaa sugaada na allaha ka dhigay macnaha waxaas ha yaraysan haqirani hadiyaddaas laftaa yartaa hadda hilibna ma leh waay marka kan hadda in laisku hadiyeeyo caadaduba kuma dareerin oo hadda kaas gabadhu ha dhiibto maaha inta kaa soo qaadato ha dhiibto waxaa looga jeedaa waxaa bixinaysid ha yaraysani wixii kuu sahlanaada wax yarba allaha kaadeena bixi fahuwa khayru min alcadami wax bixin la-aan ka khayr badan inaa wa biisida inaa wax bixisaa khayr badane waxa yar markaa bixiso maalin kasta waxa yar sii dhiibtidna waidaa tawaasala alqaliil bay waxa yar markay iska daba tagaan oo iska daba tagaan saara kasiiran wax badan buu noqonaya waa isla badanayaan ku soco akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi ilhiba baabu ilhiba wa fadliha wataxriidi calayha baabu ikhfaai sadaqati sadaqada qarinteedii buu u baab yahay inay fiican tahay sadaqada in la qariyo xadiidu abi hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu alay waslm qaala wuxuu yihi sabcatun toddoba tirsigu waxaa la yihahdaa mafhuum waaye cadad cadadku mafhuum waa inaan laga qaadan waay laakiin dadkan toddobada waa toddoba cajaa'ib ah toddoba shaksina maahe waa toddoba kooxood toddoba jameeco toddoba guuto wey mid kasta sifo kasta mad badan baa usoo xaadiraysa dad badan oo qolo kasta isku wada shahaadadaasoo meel ma imaan karaan oo isku wada si ah ha malaayiin baa usoo istaagaysa mid kasta haddii la rabo sabcatun toddoba yudiluhum allahu ilaahay baa harinaya fii dilihi dili carshihi baa la dhihi jiray carshigiisa hooskiisa yowma maalin laa dila wax hoose uusan jirin ilaa diluhu dilu carshihi mooyaane wakaa hoos ba ka sheegayba o alimaam alcaadilu imaam caadilah oo daacad ah ilaahu nasih muslimiinta nasih waa madaxweyne daacad ah khaliif wanaagsan waa shaabun dhallinyaray oo nashaa ku barbaaray fii cibaadati rabbih rabbiga cibaadadiisa ku barbaaray waa labo warajulun midna waa ninoo qalbuhu qalbigiisa mucallaqun lagu xiray fi lmasaajidi masaajidaa lagu xiray shari wuxuu yidhi ma taqaanaa kal qindiili fi lmasaajidi laambadda masaajidka lagu xiray ee faynuuska iyo matarmakiska iyo qandiilka oo sida masaajidka weliga halka hadda xabad kuxidh waa ku xirnaanaysaa soo ma saasoo kale qalbigiisa ugu xiranya masaajidkii hadduu ka tagay hadduu kusoo noqon had waxaa weeyaan suu u jecel yahay wain kaana jasadu khaarijan cana jirkiisu xataa hadduu ka maqan yahay masaajidkii waa qalbiga ku haya waaya salaadaha waktigooda kasoo hormaro iska sugaya salaad ma tukada ilaa masaajidkuu ku tukanaya masaajidka uu hadhow markuu ka baxo qalbiguu kala jiraa tii kale uu suganaya waaya kaasna waa ninkaa kale warajulaani iyo laba ninoo taxaabbaa fillaahi ilaahay dartii isku jeclaaday ijtamacaa ku kulmay calayhi xubbigaas iskugu yimaadeen watafaraqaa kuna kala tegay calayhi xubbigaas ha alla sifadan laba ilaahay darti ilaahay darti waa wax weyn dadka ilaahay dartii isku barta waxu wada barta waxu wada jooga waxa weye u rafiiqa waa fiican yahi warajulun midna waa ninoo dalabadhu ay wacatay imra'atun haweenay oo daatu mansibin mansib iyo wajamaalin quruxu saaxiiba meel asal iyo sharaf iyo maal bay ka soo jeedaa oo kale waaya gabadhaasaa wacatay quruxna waa loogu dara oo ilaahay quruxuu siiyey raggii hadday ku daradhay inay iyagu wax dalbaan iyadii baa dalabtay faqaala kay dalabtay baa wuxuu yidhi ninkii baa wuxuu yidhi innii akhaafullah anigu ilahay baan ka yaabaya ma jirha wuu ku diiday markaasaasaa arrinta ku baaqatay warajulun midna waa ninuu tasadaqa sadaqaystay sadaqo sadaqadaasoo akhfaa u qariyey xataa laa taclama shimaaluhu bidixdu ilaahaysan ka ogaan maa tunfiqu yamiinuhu midigtu waxay bixinayso gacnahaadu waa is og yihiine haddii laba qof lagu kala mateli lahaa isma ogaadeen macnaa qofka halkan kaa jooga ma oga waxaa bixisay qofka kugu dhow waxaa bixisay ma og sadaqada waaga hore culimmada iyo dadku si qarsoon oo waxay u bixin jireen maaragta iyagu xataa aysan dhab usii fiirinoo qarsoon waay warajulun midna waa ninoo dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan xaaliya keligiis cidla fa faadad caynaahu labadiisa indhood baaba iska burqaday iska shumay ilin iyo oohin bal ka waran markaa dee yuu istusaya cidna ilaahay darti waa iska oy akhrajahu اlbukhaariyu fii kitaabi الzakaati baabu man jalasa fi اlmasjidi yantadiru salaata iyo wafad اlmasaajid marka meeshaan hadda rag baa la sheeg alimaam alcaadil waa nin rajulun qalbuhu mucallaqun waa nin rajulaani taxaabaa fi llahi laba nin baa la sheegay rajulun dalabat imra'atun waa nin kale waa rajulun tasadaqa waa nin kale rajulun dakara allaha waa nin kale wax dumara ma haysaan misna hadda dumarku waa la wada mid meesha kasoo ay soo geli karaan halkan meesha ay soo geli karaan waa la wada mid xagee baysan soo geli karin alimaamu alcaadil dee ninka waddanka o dhan haysta haweeney noqon mayso ma og tahay gabadha me- booskaas kow inta kale qofka qalbigiisu masaajidka ku xihan yahay kuwa ilaahay darta isku jeclaada haddii ni- nin islaanay dalbatay haddii nin wax dalbado booskii iyana ay diiddo xumaantii sidii oo kale ajarkii bay leedahay xumaantii hadday diiddo qofka sadaqada bixiyey qofka ilaahay darti u ooyey intii dumarku soo geli karaan soo wada geli karaan ninkastoo la yihahdo islaan haddii afgembi adduunka ku qabsato waddanka dee markaas ay iyaduna ay samayso dhaqan wanaagsan iyo cadaalad dee lala dagaali maayo laga tuuri maayo kursiga afgembi baa la yidhahdaa afgembiyaal waxaa laga yaabaa kuwo badan oo aan inay dhaamaan qaarkood waddanka afgembi ku qabsaday kuwo badan oo hadda si kale lagu keenay waxa weeye marka calaa kulli xaal ee lala dagaalamayo la-anna dad baa baaba'aya fitan baa ziyaarisa taasina wataa wey والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين